wan ariiqun mustaqiim dariiqa toosan inay tahay ayaan anagu ictiqaadsanahay haddaan ahla sunna waljamaacanay wahiya jamaacadaas waxa weeyaan dee xaqaa ku sugan dariiqaa toosan ku suganna alfirqatu naajiyatu waa firqada iyadu badbaadaysa wahiya maa kaana caleyh markaa jamaacaduna imaka oo jamaacadan xaq iyo sawaabku wuxuu noqon ama lusuumka jamaacadaasi maa kaana calayhi rasuulu llahi sala allahu alay waslm rasuulkii ilaahay iyo dee saxaabadiisii waxa ay kuba sugnaayeen wamaa cadaaha wixii dariiqaa khilaafsan ee ka leexsan ee kala duwan ee ka soo hadhay ee min firaqi dalaali baadida kooxeed firqooyinkeedii kaba midi fa zayqun leexasho xaqi laga leexday weeye wa dalaalun hallow weeye wamaylun can ilxaq zayq iyo mayl waa isla mid xaq oo lagaba leexday wacadaabun fi dunya waalaakhira iyo cadaab cadaabka adduunyo waa fitantan dhibtan iyo waxyaalaha ee adigu bal maalan taasa n ayay noqon de cadaabka aakhirana waa cadaabkii maxuudkaah waa cadaabun fi dunya waalaakhira qaala tacaala waana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih kale waa aayaadkii ugu dambeeyey suuratu ancaam waxa weeyaan wasiyaadka kala duwanna ay kuma sugnaayeen marka ilaahay wuxuu uhi waana hada kaanbi kula darmay waidaalikuma wasaakum bih ayaa ka horeysay ama aayaddii hore ay kuba dhammaanaysay oo umuuraha aayaadka hore laydinku faray ee laydinku markaa laydinku laydin faray waa siraad waa ilaahay idin dardaarmay waana hada kaasi siraadii jidkayga weeye mustaqiiman xaaliya isagoo toosan ee fattabicuuhu raaca oo waxaa laydin dardaarmayo ee laydin faray taas la yimaada wixii laydinka nahiyana ka dheeraado kaa ku toosnaada waa jidkaygii walaa tattabicu haraacina asubula jamcu sabiilin weeye waa aduruq almukhaalifata lahu sabiilka ama siraadka mustaqiimka ee waxaa dee laydin dardaarmay oo fulisaanba ah dariiqyada ka duwan ee khilaafsan ha raacina oo fatafaraqa bikum kale asalku wuxuu ahaa ama dee ficil ahaan baan u jeedaa tatafaraqa oo laba tobood baa ficilkani lahaa ee labadii tobood mid ahaanbaa xadfan iyada halkan qur-aankana dee tanazalu lmalaa'ikatu dee waa asalku waa tatanazalu bay ahayd waana arin macruuf oo dee xaggii naxweye macruuf kuba ahoo haddii ficilka mudaaric laba tobood ay bilowgiisa wada galaan waxaa dee jaa-isa in midkood la gooyo oo layskar gooyo waa takfiifaan ama ikhtisaar ahaan oo asalku wuxuu ahaan lahaa fatatafaraqa wey oo imanka tafaraqa waay oo waayo ficilka waa ficil mudaaric weeye ma hadda ficil maadiya waa sida tanazalu lmalaaikatu oo tatanaazalu wamaa bitaayin ibtudii qad yuqtasar fiihi calaa ta katabayanu lcibar ibni malik alfiyadiisa oo kale wixii laba taood lagu wada bilowdo waxaa banaaneedsan indee mid waxaa lagu gaabsan karaa buu ka cabiray lagu gaabsan karaa mid ahaan labadiita saa tabayanu lcibaru oo asalku tabayana maha tabayan haddii laa ficil maadi buu ahaan la tanazal oo kale dee ficil maadi buu ahaan la tanazalu tatanazalu iyo tatabayanu imaka fatafaraqa fatatafaraqa ay leexato oo bikum subushaas oo raacdaan kale dariiqiisa khilaafsani can sabiili dariiqiisa ay idinkala leexato oo haddii dee ay dhacdo ina subusha mukhaalifada ee dariiqiisa markaa khilaafsan aad raacdaan waxay idinkala baydhaysaa idinkala leexanaysaa dariiqa mustaqiimkee laydidhi raaca ee iska jiro kaasun ku sugnaado kuwa kalaha raacina wadiinullaahi diinta ilaahay waaxidun waa mid wahuwa alislaam oo diintaas markay noqoto xaggii dee ictiqaadba ama usuushii diinta oo dhan wixii ilaahay jideeyo rusushii oo dhan kii ugu horreeyey kii ugu dambeeyey u jideeyo waa dee diintan islaamnimo taas bay dee sharaa'icda ayunbaaba lagu kala dunaayo wadiinullaahi waaxidun wahuwa alislaamu islaamkuna waa islaamka ilaahay subxaana watacaala laysu dhiibayo loo hogaansamayo loogu hogaansamayo bitawxiidi walinqiyaadi bidaaca tawxiidkiisa oo isaga keligii un la caabudo daacadiisiiyo dee la adeeco laga beri noqdo dee taasaa tawxiidkiisaaba ah macnihiisiyo shirkiiyo taas taas bay tahay haddaba diinta ilaahay waa kaa keliya taa kaba cabira fi lardi wasamaa qaala tacaala ina addiina waa diinka mardiga ah ee maqbuulka ahi cind allahi ilaahay agti alislaamu islaamnimo weeye wa qaala tacaala waman yabtagi ruuxa dalba hayr alislaami islaam waxaan ahayn diinan diin ahaan u dalba oo dee ka diin yeesha waxaan diintaa islaamnimo ahayn falan yuqbala minhu lagama aqbalayo wahuwa isaguna fi laakhirati aakhira min alkhaasiriina kuwaa khasaaray ayuu ka mid noqonaya wa qaala tacaala waraditu lakum اlislaama diina waraditu waan raali noqday lakum dinka alislaama diinan fahuwa markaa haddaba islaamnimadku addiinu diinkii weeye alxaqu xaqa ahaa aladii diinkaasoo bacaa allahu ilaahay diray bihi diinkaa la soo diray jamiica rusulu rusushiisa dhammaantood oo dhan kaas bay min awalihim ilaa aakhirihim muxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh laba yimaadeen wa huwa diinkaas xaqiina waxa weeye ama islaamnimadkan iyo isudhiibka rabbi ee towxiidkiisa iyo daacadiisa oo la hogaansamo la ysugu dhiibi allaa yucbada inaan la caabudin ila allahu tacaala ilaahay un mooye waan yucbada in la caabudo rabbi bima sharaca wuxuu isagu jideeyey oo dee rusushaas kala duwan ee uu soo diray wixii uu soo dhiibay ee dadka ay soo gaadhsiiyeen ee isagu jideeyey kaasun lagu caabudo oo markaa keligiina la caabudaya taas baa islaamnimadku noqonaya ama isislaamkan fahaa min rasuuli ma jirin rasuul ilaa oo uu jiro rasuul waqad ursila waxaa lala diray bilislaami islaamnimo rasuulkaasoo rusushii ilaahay ka midi islaamnimuu laba yimi waana islaamnimadka caamkaas sia aan soo sheegay oo ay rusushoo dhamme ay kuma wada kulmeen koodii hore ilaa koodii dambe arrinkuna yahay alistislaamu lilahi bitowxiid dee taas iyo in lagu caabudo waxa uu jideeyey qaala abnaa yacquuba shawaahid kooban buu inooga soo qaadaya bal rususha si ay diintoodu islaam u ahayd qaala abnaa yacquuba waxay yidhahdeen calayhi salaamu lahu ay yacquub marikii ku yidhaaheen markii uu dee yidhi maxaa aniga dabadee caabudaysaan waqtiyadii uu dardaarmayay umuuray soo tiriyeenoo dee waxaanu caabudaynaa dee adiga rabbiga iyo ilaahaaga iyo aabbayaasha ilaahood markaasina wanaxnu lahu muslimuun annagu kuwa isaga u hogaansamay oo isu dhiibaya taas baanaho muslimiina wa qaala muusa wuxuu ihi yaa qowmi wa qaala ya muusa baa kaba horeysay iyantan aayadda bilowgeeda wa qaala muusa nebi muusa wuxuu ihi yaa qowmi tolka yow in kuntum hadaatiin aamantum billahi ilaahay kuwa rumeeyey facalayhi tawakaluu isaga uun tala saarta oo ku tawakula in kuntum muslimiin maxlushaadku halkan marka hadaatiin dad iyagu muslimiina aad tihiin dee rabbigiin uun tala saarta isagaa dhibta fircoon iyo waxyaalaha idinkaga kaafin wey wa qaalat balqiis waxay tidhi wa aslamtu maca sulaymaana lilahi rabbi caalamiin markaa waxay ka horeeyeyba inay sheegtay qiratay inay nafteedii dulmiday oy ku dulmiday dee cadceedi iyo wixii ilaahay diinkii ay caabudaysay markaa hore inay taa nafteedii ku dulmiday baa halkan ka horeysay markaasaa maxay tidhi wa aslamtu waan hogaansamay oo waan islaamayba maca sulaymaana sulaymaan mari yaama hogaansamano isla lilaahi rabbilcaalamiin ilaahay rab alcaalamiin aha qaala asxaabu ciisa waxay yidhaaheen aamana billahi washad bianna muslimuun oo dee markii uu yihi nebi ciise ka ogaaday xaggii qowmkii dee gaalnimo iyo xaafarmaxasamin kufra gaalnimo uu ka ogaaday xaggoodiiyo dee isagaba qatligiisa inay doonayaan uu yihi man ansaari ila allah ayay yidhaheen annagaa ah ansaartaada dee ilaah maci markaasay yidhaheen aamana billahi ilaahay waan rumaynay washhad waxaad markhaati ka noqotaa ciisow bianna muslimuuna muslimiin inaan nahay bal adigu dee waxa weeye waa taasoo islaamku waa islaamka caamkaa waa islaamka ilaahay subxaanah watacaala rusushii oo dhan laba soo wada diray waana islaamka dee diintooda markay noqoto islaamnimo ay mid ku ahaayeen saa rasuulka ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu kuba shabahay yii naxnu ikhwat licallaat ba ambiyadu hadday noqoto ama alambiya ikhwat licallaat ama naxnu macaashir alambiyai diinuna waaxid ban bal taas bay wahuwa diinu wasad waa diin wasad ah kama qaala tacaala diinkaa dhexdhexaadka aho wakadalika jacalnaakum ummata wasadan dee kollay day ummadii waxay wasad u noqotay diintoodii baa wasad ah walow dee ummad baa lagaba hadlayay oo waxa weeyaan waana aayaadkii dee xaggii qiblada iyo waxawy markii dambe loo soo bedelay kacbada iyo taas bay ahaydba ilahay wuxu uhi wakadalika oo dee waxaa ka horeysay in ilaahay dee ciddii uu doono dariiqa mustaqiimka dee uu kuba hanuunay dadka muslimiinta uu kuba hanuunayo wakadalika saa aan idinkuba hanuunay idinka taas ooba dee qibladoodii baa qibladii lagaba yeelay waxa weeyaan saliidka iyo jidka aan idinkuba hanuunay sidaas oo kale un baan jacalnaakum idinka dhignay ummatan ummad wasadan kollay wasadkan dee khiyaar ah door ah cuduul ah siay dee shuhaadaba u noqdaan dad markhaati gala oo rusushii kale markhaati u noqda waayo ruuxan khiyaarka ama cadliga ee cadaala u sugnaatay ayaa kaa markhaatigiisa la aqbalayo ummadiina markhaatigeedii waa la aqbalaya rusushii kale ay u markhaati furaysa marka qiyaamada la yangaadho ay ambiyadiisa nebi nuuxiya u markhaati furayso waxaan idinkaba dhignay ummadda khiyaarka kolay macnuhuna dee xagga aayadda taas bay ahaydbo taasay macnuhu aayadda ahayd fahuwa haddaba diinkan islaamnimo wasadun fi lcibaadati xagga cibaado markay noqoto dhexdhexaad weeye oo had iyo goor dee alxasana bayna sayi'atayn baa la yidhaha xasanadu laba sayi-ay u dhaxaysa ama tan ay yidhahaan idraaf dee ifraad iyo tafriid dhexdood ayaaba arrinkii fiicnaa yahay laba sayi-o waa sayi-adan guluwiga iyo sayi-adan taqsiirka ayaa wixii fiicnaa kolley u dhexeeya un diin ullahi bayna alhaali waljafis iyo axad asalafla diinta ilaahay wuxuu dhahay kaa haaliga ah ku xadgudbaya dee intii loo xadeeyey dhaafaya iyo kan ingeganba kadee isagii ka qaafilkee fara kaba qaadaya ayuu dhexdood yahayba haddaba bayna cibaadada markay noqoto bayna alguluwi waltaqsiir waana umuurihii aan soo yar sharaxnay guluwi iyo taqsiir baa diinta ilaahay aatay wasadun fii xaqi nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisana wasad baa diintu tahayo laa guluwa ay laa guluwa fiih walaa taqsiira in laguba xadgudbo dee martabadii ama martabo aanu gaadhsiisayno saa uluuhiye iyo waxyaale iyo loo sugaba taas ama qeybin ogiyo umuuro ee kolkol dadka iyagu ammaanta iyo madxigiia laba yimaada qasaa-idooda waxyaale ku yimaado martabadii dee basharnimo iyo rasuulnimada la dhaafinayo taasi waa guluwi bay noqon taqsiir oo dee waxa weeyaan saa yahuudiba ay ambiyadoodii oo kaliya kula dhaqmayeen oo kale ay taasi noqoto waa in dee qadarkii ilaahay gaadhsiiyu kaba fadilay dad oo dhanba waxa weeyaan loo sugo la raaco ee la jeclaado jacaylkiisii haddaan laba helina ilaahay subxaanah wataala waaba kaa rasuulkiila iimaankii baaban la helayn oo laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayh taas binafsii wawaalidi wawaladihi ajmaciin min waladi waalidi wanaasi ajmaciin ba bal haddaba gulugay jaanibkaasna tay wahuwa wasadun diintan islaamnimo wasad weeye fii baabi sifaati baabka sifaatka markay noqoto bayna man shabahu llaha bikhalqi dadkii iyagu mushabihada ahaa ee ilaahay khalqigiisa kuba shabahay ee iyagoo hadaba maalan de ihbaatkii waa ihbaatkii oo lagu xeel dheeraado uun oo la taxqiijiyo ayaa wuxuu gelaya dee tashbiih buu kuba dhacaya kuwaas iyo wa bayna man cadaluu sifaatii tanziih waa ilaah waa u sugnaadee tanziihaasoo lagu xeel dheeraadaana hoode ay keento markaa wixii ilaahay isu sugay ee sifaad ahaa ama rasuulku usugay inaan loo sugina iyadna tacdiil bay noqonaysaa oo jaanibna waa ihbaat maalan mubaalaga fi lihbaat jaanibna waa mubaalaga fi tanziih ubay haddaba labadaa xaalo ayaa diintii uga dhaxaysaaoo dee waxa weeyaan waa ilaahay subxaana watacaala in loo sugo wuxuu sifaade isagu isu sugay rasuulkiisa uba sugay iyadoo bal maalan aan dee lagu shabahayna khalqigiisii aana dee waxyaalihii makhluuq lagu yaqaanin aan lagalaba mudrigahayn wabayna man cadaluu sifaati wanafaw macaaniiha macaanideedii anfiya wawasadun fi lqadar baabka qadarkana wasad weeye diinkio bayna man nafaw ciddii anfiday iraadat alinsaan kuwa insaankaba iraadadiisa anfiday wahum ljabriya wabayna man jacaluu kuwii kaba yeela alinsaana khaaliqan wasii muctasilo liafcaali afcaashiisa mid abuuranayo wahum lqadariyatu waa kuwa qadarkaba inkiraya wax la qadaray ma laha ahaayo dadku iyagaa waxaan iska samaysanaya wasadun markay wacdiga iyo waciidka baabkiisana noqoto bayna alamni min makr illahi walyasi min raxmati wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala isagoo kitaabkii khatimaya fahaadaa kani wuxuu ishaarayaana waa kitaabka bilowgiisii wixii aanu ku soo maray ilaa imaka umuuraha caqiidada ku tacalluqsanaay uu inoo soo cadeeyey taas ee uu kaba bilaabay dee waxaanu ku qowlaynaa dee taas waa halkii cibaaradiisii bilowga ahayd ilaa imika weeye fahadaa kan oo waxa aan matalan awal alkitaab ilaahuna inoogu soo hormaray oo dhan buu ishaaraya diinunaa diintayadii weeye aan ilaahay uguba dhowaanayneen kala diin yeelanaynay waictiqaadunaa ictiqaadkayagii weeye daahiran wa baatinan daahir iyo baatinba oo dee daahir ahaadna waan ictiqaadsana waa wixii aan kuba dhawaaqayneen dee ku dhacmaamaneen ku camal falaynay baatinkana waa waxaan ka rumaysanahay oo daahirkayaga iyo baatinkayagoo halkan iskuma khilaafsan wey wanaxnu anagu buraaun kuwa beri ka ayaan ama waxaan beri uga noqonaynaa ila llahi tacaala ilaahay min kulli man shaksi am min kulli ma kii dhammaantii weeye khaalafa khilaafa alladii kii dakarnaahu bayana waxa aan soo sheegnay muctaqadkii muslimiinta muctaqadkii ahlusunna waljamaaca waxala wixii khilaafsanaya muctaqad kale ah anagu taa beri ayaan kaba nahay wanasal llaha tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa oo arrinku maaha macrifo iyo aqoon baan yeeshay waxaan waan garanayaa oo dee khalaas markaa wixii taasaan kuma sugnaanaya haddaan ilaahay kugu sugin oona ku ilaalin iyada kuma sugnaanayso macrifo keliya iyo aqoon keliyood waxaan u yeelatay kuma filla baryadii ilaahay ee waqti kastaba la baryayay inuu dariiqaa kugu sugo ayaa meeshii taallo oo haddaana taa helina maba helaysid waa tan aan ku celcelinayno salaadeenna oo dhan ihdinoo siraada almustaqiim taas inagii bal lagaga dhigay rukni arkaantii salaada ka mid oo salaadii aanay inaga ansaxayn haddaynaan laba iman arrinku markaa macrifo iyo garasho iyo aqoon ruuxu wuxuu yeeshay uun arrinkan sugnaanshihiisa ma keenayso ilaah baa subxaana wa tacaala umuruhu gacantiisa ay ku sugayiin hidaayada isagaa leh ruuxu markuu garto inuu ilahay adiyo goor weydiiso inuu kuba sugo saas buu yidhi sheekhu wanasalu allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yusabitanaa inuu inagu sugo cala aliimaani iimaanka inagu sugo wayakhtima lana arrinkuna waa xusna alkhaatima ama waa khaatimada inama alacmaalu bikhawatimiha wayakhtima uu khatimo oo lana anaga bihi iimaankaoo ee adduunyada aan ka tagno kaga baxno anagoo iimaankaa kuba sugan wayacsimana uu inaga ilaaliyo min alahwaayi hawooyinkii almukhtalifati waa waxyaalaha ruuxu dee naftiisii alamaara bisu uu raacay uu kulaba yimi oo sharci uu raacay aan ahayn dee taas ilaahay inagaba ilaaliyo iyo walaaraai aaraadi almutafariqati kala tagsanayd iyo wala madaahibu madaahibtii alradiyati xumayd weeye faasidka ahayd mil mushabihaati sida kuwa iyagu khalqigiisii ilaahay kuba shabahay walmuctasilati kuwa iyaguna de waa qadarka iyaguna qadariya jaanibkaa kaba ahayn oo qadarkaba inkirayay iyo muctasile kole aqwaashoodna macrufayd badhna waan soo aragnay waljahmiyati iyo kuwa iyagu jahmiyada la odhanayo sifaatkii ilaahay subxaanah wa tacaala inkirayayba waljabriyati kuwan kaba dhigay addoonku inuu majbuur yahay oo wax ikhtiyaara iyo wax uu leeyahayba aanu jirin xarakadiisa ficilka uu laba imanaya sida ka xarakati murtacishoo kale iyo kaba dhigay iyo walqadariyati kuwa iyaguna qadarkaba inkirayay iyo waqayrihim qayrkoodba min aladiina kuya khaalafuu sunnata sunnaha khilaafiya waljamaacata waxaalafuu la heshiiyey weeye helo saaxiib noqday adalaalata hallowga wanaxnu anagu minhum iyaga buraaun ama buraa'aa kuwa beri kacayaa nahayba beri ayaan kaba nahay wahum iyagu cindanaa agtanada dalaalun amay dulaalun ba waa jamcu daaline dulaalun kuwa hallowsan weeye iyagu agtayada iyagu ardiyaa kuwa xaaladood iyo dariiqadoodu mid faasida ay tahayba wabilaahi alcismatu waltowfiiq alluga alradiyatu alfaasida asharx wanaxnu qad bayanaa diinana wacaqiidatana waan cadaynay wahuwa kulu maa sabaqa waxa la wixii hormaray weeyaan dakarnahu aan soo sheegnay fahadaakaasi ictiqaaduna alaahiru waalbaadin waa ictiqaadka iyaga daahirka iyo kaa baadinka walasnaa mana nihin minman yudhiruuna qolooyinka muujinaya daahirinaya daahirsanaya hayra maa yubdinuuna waxyaalaha ay qarsanayaani hoose ay u qarsoon wax ka duwan daahirsanaya manihin wanatabara'u waan beri noqonaynaa ila allahi tacaala min kulli qowlin qowl kasta iyo waaxadin shaksi kasta oo khaalafa khilaafay shay-an shay mima sabaqa waxaa dikru wa bayaan waxyaalaha muctaqadkii dee muslimiinta ama ahla sunna waljamaca muctaqadkoodiya ee khilaafay kaa beri baan kala noqonaynaa wanasal allahu tacaala an yusabitanaa inuu inaguna sugo cala liimaani baan weydiisanaynaa kama kaana nabiyu sal اllahu عalيه wasalam yaquulu ya muqalib اlquluubi habit qalbii calى diinika rasuulka ilaahay baa taas isagoo ilaahay dembigiisii hore kii dambaba u dhaafay bayuu haddana isagoo dee rabbigii u khuduucaya cubuudiyada xaqa gudanaya inagana inoo jidaynaya si aan had iyo goortaa u badsanno uu inoo sheegay qulubta raxmaan dee qulubta dadku inay dee ay tahayba ilaah raxmaana gacantiisa ay ku sugantaho yuqalibuha kayfa shaa xadiidkaabay kuba timiye yaa muqaliba qulubta kii gedgedeeyayo ee rogrogayayow habit qalbii calaa diinik waa iimaan iyo dee waxa weeyaan baabada kufri ila liimaan ama iimaan niba ila kufri iyo dee waxyaalihii kale uba dhexeeyey habit qalbii calaa diinik ilaahu qalbigaya ku sug diintaada kole xadiidka qolooyinkii wariyey waana xadiid inoo sugan xagga hoose ayuu inoogu sheegay laakiin cibaayar la yar baa dhacday nusqadiinana way ku sugantay taydna waa kuba suganay qolooyinkan wariyey markii uu sheegay buu xaakim kole waa sadarka afraad halka ugu dambaysa muxuu yihi qaala alxaakimu jamiicun calaa shardi muslimin walam yukhrijahu cibaaradaas baa idiin sugan ana way igu sugan tahay min jamiic la yidhahdo sanadka xadiidka xaakim kuba sugani maba jirtana cibaarada waxa weeyaan sawaabkeedu waana hadaladii xaafid laguma yaqaamee xaakim laguma yaqaanay markuu axaadiida soo naqliyo cibaarada halkaa jamiic dhacday waxaa ku saxanaysa an saxiixun macnaha waxa weeye lafdigu صaxiixu calىa shardi muslimi walam yukrijaahu xadiidku waa xadiidka صaxiixa oo wuxuu صaxiix ku yahay shardiga muslim macnaa ruwaadan xadiidkan aan kaba warinayo muslim yaanu warininba ee wuxuu leeyahy waa ruwaadii muslim uu wax ka warin jiray oo shardiga muslim marka la eego shardiga ama muslim ama bukhaarina kolley shardi gaar oo mucayan oo kutubtoodii ay dee kaba hadleen maba jirtee kay ku fasiraan culimmadu isticmaalkan ay isticmaalaan waa ruwaadan ama xadiidka warinaysa ayaa ruwaadii bukhaari ama muslim kitaabkoodii ku sugnayd ah laakiin xadiidkan la warinayaa kuma sugna kitaabkii xadiidkii abi daauud baa wariyey ama sidoo kale xaakim baa wariyey laakiin rijaashan laga wariyey iyo ruwaadan ayaa ruwaadii kitaabkaas walow dee kolay taasi ictibaarraa yeelanayso maaha un magacii inuu magacii kitaab ku suganyay ruwaadaasi ruwaadina way kala duwanta kuwa usuul ay kaba wariyaan iyo kuwa ay mutaabaciyo shaahid kama wariyaane laakiin oo kolley waxaa la eegayaa marka cibaarada la idlaaqayo sidii ay uga warin jireen in looga wariyey dadkana hadday tahay kelikeli iyo hadday suuradan ay raacsan yihiin ay tahayba inay sidaa ugu sugayn haddii kale dee hadal baa iman kara waxa weeyaan bal taas teega waa kutubulmusalaxe lafdiga unbaa taas asaxanaysaan kale kitaabkiisna waa saa ku sugan oo dee qaladkeena kitaabku dhacayayo xataa waanu laabnay saakantii salaadii subax ka horreysay baanu laabnay kitaabkiisii oo cibaarade waa saxiixun calaa shardi muslimin walam yukhrijaahuna waxa ujeedadu ay tahay xadiidku saxiix haba ahaado bukhaari iyo muslim ay soo saareen damirka yukhrijaahu aliftan taniyadu waa bukhaari iyo muslim buu ujeeda waana istilaaxa kitaabkiisa oo kitaabkan uu musadrigeelayde wuxuu u dejiyeyba axaadiid buu leeyahay bukhaari iyo muslim ay ahayd inay wariyaan waayo kuwoodii bay la siman tahay ayaan ku sheegayaa iyagubu soo haleeshiisanaya wuxuu leeyahay axaadiid inay wariyaan bay ahayd markaa shardigoodii way buuxisay laakiin bay soo saarin weeye ee kolna isdiraagiisa in badan culimadu kolkolbadi iyagu shardigiisii iyo wax ku dhowba aanayn bal kuwa daciifu taa yidhaahyo kolley waa wahan sheekha kaba dhacday kitaabkiisa waxna de waa sidaa uu sheegaye laakiin cibaaradu waa taasee saxeeb waan yacsimanaa inuu inaga ilaaliyo min alahwaai ahwaadi almukhtalifati iskhilaafsanayd baan ilaahay weydiisanaynaa yo alawhaami awhaamtan jamcu wahm waa waxyaalaha lagu tawahumayo khiyaarad alfasidati faasidka walaaraai almutafariqati fi masaa'il ictiqaad iyo aaraada kala duwan kala tagsan masaa-isha ictiqaadka marka ay tahay iyo wlmadaahib radiati madaahibta xunxun alfaasiyati radia iyo faasida waa isku mid kalmushabihati sida madhabta nimanka mushabiha ee ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisiiba kuba shabahay sifaatkiisii ka dhigay inay sifaatkan dadka uun ay yihiinba walmuctasilati iyaguna qolada muctasila la odhanayeen dee soo maray marar waljahmiyati nimanka jahmiya la yidhaaho waa nin jahm ibnu safaan la odhanayay oo adigu kolley dowladii reer bani umaya oo akhirteedii la dilay adugu mka ayaa ninkan ahaa kolley nin kaleo jacd ibnu dirham la odhanaya meesha kaba horeeyey oo ninkaasna isaga nin khaalid ibnu cabdillahi alqasri la odhanayo ciraaq waali kaba ahaayo waasid magaalada laydha maalin ciid al adxa ay ahayd ayaa uu dilay oo markii khudbadiisii buu yihi waa ninkan ayuu ku soo daray markii uu dee salaadii khudbadiisii uu dadkii yihi dadkii muslimiinta daxuu xadaayaakum fa innii udaxii bijacd ibni dirham fainahu zacma ana allaha lam yatakid ibrahima khaliila walam yukalim muusa takriiman waa sifaadka ilahay u inkiraya isagaana u ka odxilaynaya buu yidhi odxiyadaydii saan kama dhigayaaye dila waa khaalid bn cabdillahi waasid ciraaq bay ahayd waayo wuxuu sheegtay inaan ilaahay subxaana wa tacala ibraahim khaliil kama dhigin waayo sifaadka u inkirayay ninkaa hore waa ninka marka hadalka waxaan bilaabay marka dambe dawaaifti waa sii badnaatay jahmina isaga ayuu kaba qaatay jahmina isna dowladii reer banimaya akhirkeedii koley baan filay ayaa khuraasaaniyo nawaaxida laguma dilay marka jahmi waana ninkii maqaalada faafiyey markii dambe jacdi bn markaasuu gowracay halkiibuu ku gowracay waa halkii markaa meeshii bal marka haddaba kuwaasoo iyagu sifaadkay inkirayaan waa ku ale dee kalaanba ay inkirayaan ilaa umuurahaasoo dhan bay inkirayaanba iyo waljabiyati kuwan iyagu jabriyada ah ee de iyagoo qadarkii kuwa xeeldheeraanaya sugitaankiisii dadkiiba ka qaaday ikhtiyaarkii marka waxay noqotayba ilaahay ruuxa waxaanu ruuxan ikhtiyaar u lahayn kasabkiisiiba ahayn oo sida ruuxa la qasbay ama kaa murtacishka in loo qabto loo ciqaabay noqonaysa waayo ama dee ilaahayna subxaana wa tacaala dulmi waa kaba nasahaya taan iyo alqadariyati kuwa iyaguna qadarka inkiraya kole muctasilana jaanibka hadda qadariya kaba yimi o hayrihim fakulu haulaai kuwa dhammaantood khaalafu suna sunaha way khilaafeen wa jamacat almuslimiina muslimiinta jamaacadoodii jamacat alxaqi xaqa jamaacadiisa ayd wawaafaqu dalaalata baadidii ama ahla dalaalana ama dalaaladii halowgiina way waafaqeen oo waxaalafaha way la heshiyeen oo waqaaluu biha way ku qowleenba fanaxnu inagu natabara'u waan beri noqonaynaa minhum iyaga ayaan beri ka noqonaynaa id cila id waa litacliil yalzamu waxaa laasima o almuslima ruuxa muslimkaa ku laasima an yatabara'a beri inuu ka noqdo haddii uu khilaafana berina ka noqdo min ahli kufri walibtidaa kuwa kufriga iyo ibtidaca wehelkaa wanaxkumu calayhim waanan xukumaynaa biannahum iyagu dulaalun kuwa hallowsan oo ardiyaa-u jamcu daalin weeyo ta dambe ardiyaa-u iyagoo faasid ah oo xaaladooduubay kuwa radiyiintaa inay yihiinba oo faasidu lmadaahibi walcuquuli walaraa ee madaahibtii iyo cuquushii araada waxoodaasi ay faasid yihiinba wallahu ilahayna alcaasimuka wax ilaaliyo weeye walmuwafiqu ka isagu wax waafajiyana weeye wasal llahu wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed kalima inoo jiri doonteen laakiin bal inta ka horeysa horta kitaabkii waa mahad ilaahay ilaah baa mahad leh waa inoo dhammaaday ilahayna waxaan ka rajaynaa bal inuu inaguba anfaco kitaabka looda inoo dabangelayo marka la eego kutubtanoo dee diyaarinamajirta fiicnaan layd kitaab labaad inuu raaco laakiin xataa dee lamama helayo wax dee kitaab kimiya oo saasa ama munaasibi mama jirto laakiin waxaan odhan lahaa bal horta kitaab kaladoo dhammaaday celina aanay jirin walaa dadka badankoodu dee kutub masaajid way arkeen laakiin xernima waxay ahaan jirtay mandiqada iyo sidii wax loo aqrisan jirayo kayfiyadii kolley dadka badankoodu ama waxaa laga yaabaa inaan dad saasoo soo maray aan jirin haatanna waaba dee dadkii saasa waabay sii socdaanba laba arrimood oo yar muhima jirtay xagga dalabka mandiqadeenna ama habkii khaasatan ma jeeda de waxyaalihii dhaqankooda iyo adaabtoodama jeeda laakiin markay kutubta dhigashadeedan u jeedaa laba xaaloo muhim u ahayd xagga kutubta iyagoo dee inay dabin jireen ay qaban jireen iyagoo duruufta haddaanay duruufteena kutubtuna aan sida loo haysanba bal kolkolna tacabiyo hawle ay jireen oo dee dhulkii la joogi jiray ee loo xereyn jiray sheekadu iyaguba hawlay lahaayeen mid xoolale iyo mid beerole way ahayd inta badan dhulka beeraha loo badnaayo ka istiqraar badnaayo markaa sheekha beertiisa waa in la qodo oo beertii loo qoday hayd maalmaalintii toddobaadkaa loo khaas yeelo maalin qoloyna way jireen iyagu waadheekh matan waxaan filayaa inuu nool yahay oo lagu lahaaba imakaatan waxyaalo kale iyaguu dhiga de waana nin da-aba ina far yare mandiqada jigjiyeeda qabri waa loo tegi jiray oo naxwadu aad u yaqaana marka laeego kitaabkani ilaa khudariga adigu aad buu yaqaano kalelabuu lahaa waxay noqonaysaa marka maanti maalin kasta maalin loo dhaaf baa loo aroorinaya maanta haddii kitaabkii la garo maalintii laba dabadiga la aroorinaya oo kale taas wada kitaab waqtigiis gaadhaa jirin bal waxaan leeyahay haddaba laba arrimood oo aan doonaya aan idinku yar baraarujinaya jirta kollay yar xagga barashada qayb weyn kaba ahayd mid waxa weeye kutubta si fiican baa loo raacan jiray sheeku marku kaba baxo dee kolley mutafariqiinna waa u ahaayeen bal majliska laguma kala tegi jiray ama halkii hore dee midka uu roonay muciidka kusoo celin jiray hadda kooxaa la noqon jiray ilaa casharkii kale iyadoo dal waxa dhacaysa markaa sheekada la horfadhiyo inay dadka qaarkood loodaan laakiin marka xertu raacanaysa ruux loodaya ma jirin sababtoo niqaash baa jira oo dood baa jirta mid kasta dee dalgiisa ayaaba jira waa lasoo jeeda waxaana lagu dadaali jiray wixii la yiri oo dhan inaan waxba laga tegin wixii dee la qabashada waa lagu celcelin jiro ilaa haddii kooxa la noqdana ka ugu fahmo daran isaga naftiisa waqti la siin jiro markuu ka ka dhegeysto ilaa dhowr ka soo dhageysto ayaa isagana ay noqonayso in fursad la siiyo laga dhegeysto isaguna bala soo raaco taas bay ahayd oo markaa raacashadii de arrintaa shaqaala la wada noqdo raacashadii ma jirto qaybna kitaabta fahamkeeda kitaab aan la raacani kolley qiimo laha arrin kalaa jirtay oo dee taasi ahayd kutubta dabeecaa la lahaa kitaabka waa lagu celin jiray asalaan kutubay dhowr goor kutubta waaweyn dhowr goor lagu celin jiray bal culimada qaarna hadbay lahaayeen oo kitaabkii marka la dhameeyo horta waa lasoo raacan jiray marka laysi soo wada gaadhsiya xertu soo dabdisee lasoo budliyo ayaa haddana lagu celin jirayoo celinta kitaabka ruuxu markii hore xalaarkaa fahmku inaanu adkaynba bal markii dambe raacashadii waxyaalo ishkaalaad badani kuma yimaadeen marka mar labaad iyo mar saddexaad kitaabkii la aqriya kitaabka waa sugnaanaya marka inaga waxa le raacashadna ma jirto kitaab lagu celiyaana ma jirto waa la soconaya unoo kalo iyaduna taasi waa wax xarnimadii iyo dhaqbaabkii raacay laakiin waa dariiqo aad u fiican bay ahayd le bal waxaan leeyahay haddana kale da wixii lagama tegay bal kitaabkii hala raacdo kale anigana kitaabkala ay sugayey way fiicnayd waa siday aan la raacay laakiin kitaabkiina mama jirto laga yaabaa fi mustaqbal inaan taas mar kale haddii ilaahay naftayii daayo si umurahan usugnaatee bal waxaan leeyahay raacashaduna haddii aan imika la raacan marka lasoo raaxayo waqtiyadii haddii ruuxu rafiiq samaysto ama laba intii isku dhawe ay kitaabkii wada raacato kitaabkaasa waa wax la karayo baan leeyahay ee masaladu waa masale waqtiya waqtigii ruuxu dadkiisa waqti u samaysan lahaayeen celintina dee kolley way ku wada xidhantahay dadkii ee waxaa dhici karta dabeec ama loo yeelahayno waxaa la moodaya kitaabkii kale dad ma dhegeysna ma bartay kitaabkasaa laguma bartee ee kutubta waaweyn oo kale waxaa dhici karta in marka manhaajoo kale cibaado la aqriyo haddana iyadii lagu celin jiray intaan kitaabkii kale la gaadho kolkood dhowr goor la israacin jiro oo dee adigu tan baa keenaysay kitaabkii in la basleeyo oo kitaabkiina uu sugnaado ciddii fahmalayd maaha dadka ugu wada sugnaanin boqolaalbaa meel isugu imanayo dhowrun baa ka baran jirto hadiyo goor waa dabiicada deesa ay tahay waqtigii horeba qarnigii quruuntii horeba saasay arrintu ayd kumayaal baa rixlo ku kulmi jiray haddana waxaa hadhow dadku ama midbaa halkaa kaga tegaya midbaa dhimanaya midbaa wax kale midbaa arrintiisoo de inunbaa kala soo bixi jirte lakin hadda waxaan leeya waa dariiqii lagu soo bixi jiray taas ayde bal xagga raacashada tan kale imika muhimku waa dee arrin mid kasta ruux kasaga u suurtagelaysa haddii kale wixii dhegaysiinoo iska dhig ama in raacashadii in laga dhigo ruuxu markuu gurigiisii taga intuu meel ku jiifsado uu saa isha u mariyo raacasho maayo ihtimaam bay u baahantayo xusuus wixii la xusuusanayo iyo bal kitaab uu dhegaysanayo xirto haddii sheekha marka la horfadhiyo barkooda ay lugeyn jireen marka la wada raacana cidmay lugoonay waayo nashaad badan baa jiray wada hadal baa jiray kana wax xusuusanaya kan halkii saas may ahayn baa meeshii imanaysa saa laguma laqmayn oo kale bal markaa waxaan leeyahay waa umuuro kollay dee iska malaa taariikhi naga geraya waan asal ahaanna waxaas markaa iyo habkii iyo jaanibkaas cidna may taariikhayn cidna ma hayso dee waana lagama sii imaanin mana jirte laakiin kolley waana wax malaa taariikhaynteedu dadkii dee ay aada u roonayd waxaan leeyahay bal umuurahan idiin tilmaamaya taa weye kelimad meesha kusamaasan الله تعالى بهذا